degmada tieglow oo la wareegeen shalay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa maanta xaaladeedu ay degan tahay maamulka gobolka bakool ayaa sheegay inay ahmiyad weyn u leedahay qabsashada degmada tieglow oo ah tii ugu dambeysay ee gobolka ah oo al-shabaab lagala wareego zahra cabdi axmed ayaa qadka telefoonka ee degmadaasi kula xiriirtay gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka bakool sheekh xasan ibraahim xasan waxayna ugu horreyn weydiisay sida xaalka degmada maanta uu yahay kadib markii ay la wareegeen xaalku aada iyo aada uu fiican yahay magaalada caadi waay way degan tahay si nabad ah oo yacni aad iyo aad ilaahay ugu mahadinayno ayaa ugula wareegnay qoladii nabaddiidka ahaa waana dhex joogna wax dhibaataa ka dhex jirana malaha waa tahay al-shabaab muddo ayay deegaankaasi haysatay kasokow inay ka baxeen shalay bal waxaad iga warantaa marka adinka yaa idinku helinayay deegaankaasi markaad qabsanayseen dagaalkiina ka dhanka ahaa ma ciidamada amisom ma kuwa dariska qeybo ka mida yaa idinla socday markaasi ciidamada amisom baa nala socotay iyo ciidamadii dowladda federaalka soomaaliyeed wax kale nagu weheliye ma lahan labadaa garab oo isgarabsanayo oo amisom iyo ciidamada dowladda ah ayaan ahayn waa hagaag bal marka waxaad ka warantaa dagaal ayaa waxaa la sheegayaa xalay in al-shabaab uu idinku dhex maray kadib markii ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo isla socday u galeen deegaanka ceel garas bal marka dagaalkaasi maxaad nooga sheegi kartaa ogaanta been waayo waxba kama jiraan waayo wax haba yaraata ee xabad nagu soo rido ma arkin niman yacni been iyo barbaqaando ummadda ka galo oo adduunka ka galo weeye oo qolada taageerto oo dhibaatadan kula talayba ku dhaqaaliso unbay ugu sheekayaan wax haba yaraata ee dagaal ah aan meesha aan karo kasoo ruqaansanay oo ahayd gobolka bakool magaalo madaxdiisa ilaa tayeglow ma arkin wax hal xaba soo ridaaya ma arkin shacab ay dhibaateeyeen oo ay ureeyeen oo ay hanto ka dhaceen oo cabaan cabanayo waa arkaynay laakiin wax haba yaraata dagaal ah ama ay xabad ah ay nagu soo rideen midna ma lahan been bay sheegahayaan tiyoglow inaad la wareegteen maxaa ahmiyadoo idiin leedahay haddii aad tihiin maamulka gobolka ahamiyad weyn bay leedahay waa degmadii keliya ay gacanta ku hayeen gobolka bakool waa tiyeglow taana farahoodii ay ka baxday hadda kabacdina insha allahu gobolka waa isku furmahayaa degmooyinkiisii dhammaantoodii meel tuulo ahaa yani meelaha ay ku dhudhuumalaysanayan shacabka ku waxyeelayaan ha iska jirto oo aan daba taaganahay maahine wax haba yaraata marka dhibaato ah gobolka way ka dhamaatay sidaan filayno insha allah ahamiyad weyn bay noo leedahay gobolkii oo dhan baa isku furan maanta yacni waa guul weyn oo ay dadka samajaelka ay gaareen waay kooxda al-shabaab marka aad kala wareegtaan degmooyinka gobolkaasi bakool ama gobolada kale ee koonfurta soomaaliya ee waxaa dhacdo in iyaguna ay idinku soo rogaan cunaqabateen dadkii deegaankana dhibaata ay taasi kasoo gaarto oo raashin aysa gadan karin banaanka aysa u bixi karin ee go-doonka degmooyinka la geliya aawadeed taasina ay sababa u noqoto hadda meelo badan in abaaro ay ka dilaacaan oo xaaladu ay aada u adag tahay marka qabsashadiina haddiidna dadkii deegaanka waxba u qabanaynin ee dhinaca kale adinka aawadiina go-doon loo gelinayo maxay macnoo u tahay dadkii ku dhaqnaa ama tioglo ama deegaanada kale lamidka ee gobolkaasi
sideediba ayaga meeshii ay gacanta ku hayaan iyo meeshii laga qabsadaba ayaga horta dhib bay ku yihiin awal hore ay ku hayeenba ummadda markii ay la joogeen oo hadda mathalan degmadan tayeglow ay la joogeen ma ahayn dad fur ah oo shaqaysanaya ma ahayn dad oo laleeyahay intaasna waa gadan kartaa intaana ma gadi karti laleeyahay raashimada samafalka oo kale raashimada sida dawooyinka oo kale waxyaabihii daruuriga ahaayo oo ummadii danteedii ha o dhan waa ka celinayeen keliya laga yaabaa in sokor keliya ay ay u fasaxaan raashinka kale ay leeyihiin hay-ad bay keentay w s b baa calaamadeedii ku taalla unicef aa keentay hebel baa keentay ay leeyihiin oo sidaa raashinkii ku manacayaan gobolkana gebi ahaanba dhammaantiisiiba awal horeba abaaraha ku jiray in samafalka laga faa'iidaysto ayaa la rabay maalin iskuma filnayn sanooyinkaaba abaaro soo noqnoqday ayaa ka jiray maadaama ay caan ku yihiin inay dadka dhibaateeyaan oo wadooyinka istaagaan oo baabuurta iyo gaari dameerada ummadda yacni u shaqeeyo oo ay degmooyinka wax lagu keeno iyo tuulooyinka ka imaada ay malan kasta ay waddada isu taagaan laakiin taa guul kuma gaarayaan xudur aan ku aragnayba yacni ciidamada ayaa ku filan meel kastoo ay kasoo duulayaan iyo meel kastoo ay joogaanba waa lagala dagaalaya waana la erinaya ummadana danteedii way gaaraysaa insha allah waana laga bixin doonaa dhibaatada ayadaa ay ummadda ku hayaan waa tashe xasan adinka ma joogtaan gudaha degmooyinka al-shabaab ay gacanta ku hayaan dad badan waxay sheegaan in amniga ay idinkaga fiican yihiin dhankeeda marka la arko oo dulalka iyo dadka ee, shacabka dhibaatooyin fara badan oo gaara iyaga aanan lagu haynin marka eedahan dhammaan aad sheegayso ee ma- maxaad ku xaqiijin kartaan in ilan goobihii al-shabaabka ay joogaan adinka ma joogtaane taa hadde waa ku sheegaya waa been abuur ummadda ayadaa og wixii danteedii ah ee wax nin sheegtay oo isku ammaanay waxba ma anfacayaan ummadda shalay ay garaceen oo magaaladan ka saareen oo ay duurka geeyeen ilaa saacaddaani ayagoo xaraasan oo gaajaysan bay nagu soo ordaan oo si fiican oo wixii joogay waa noo soo dhoweeyeen wayna dawlad jecel yihiinoo dantoodii weligoodiiba eh, al-shabaab ka hor sidii loo shaqaysan jiray oo ummadda isugu xidhneed waa og yihiin gacmo furan baa dawladda ku soo dhoweeyeen dawladdaana jecel yihiin adaadis kuma hayno wax dil ah ama boob ah ama dhibaato ah ummadda loo geysana ma jiraan keliya dhibaatada ay hadda leeyihiin ummadda waa haysaa wadagooyintaasi oo ayaga raashinka u diirayaan bay leeyihiin dhibaatada dawladda xaggeedii bay ka socotaa aniga idan fiican ayaga yaana jidka joogo oo tugo ah oo raashinkii dhacayo oo boobayo intaa markii laga reebo adigaba waa dareemaysaa dawlad iyo eh, burcad siday kale yihiin taa waa af ayaga ku sheegteen in ay nabadgelyada ay ku suuqayaan laakiin nabadgelyo maaha waa gumaysi iyo dhibaato oo ummadda maalin kasta lagu hayo wa kaasi waxau ahaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka bakool sheekh xasan ibraahim xasan oo u waramayey waryaheena sahre cabdi axmed oo washington joogta